الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع الخامس والخمسون نوع شن يكنتناد almutashaabih mutashaabihii weeye waa kii adugbal nooca ay ku magacaabaan mutashaabih waxaana uu yidhi yatarakabu waxaanuu isaga imanayaa kani uu dee iskaga imanayaa min annawcayni labadii noocee qablahu isaga hortii ahaa laba nooc baan soo marnay noo imika isugu keen xigay midi almu'tarifu waalmukhtalif buu ahaa midna almuttafiqu waalmuftariq buu ahaa waxaanay kala ahaayeen dekan inoo dambeeyey waxa weeyaan ismi ama ismi aba ama wax kaba badan baa laba raawiya wax ka badani ay wadaagsanayeen isagoo lafdigii iyo khadkiiba iskagaba mid ah ee waxa kala duwanun waa iyaga dawaadooda iyo shaksiyadan magacyadan le un bay ahayd ka horena wuxuu ahaa almutalif waalmukhtalif oo laba raawi magacyadooda ama waxyaalihii kale laba midkaas kunyo iyo nisbe iyo ayaa xaggii laf khadka iskaga midka ahaa iskaga mid noqonaya oo iskaga dhowaa xagga laakiin lafdigay ku kala dunaayeen marka noocana muxuu yahay labadiioo laysu geeyey weeye oo bal masalan laba raawi labadoodii magacay lahayd magacii abbaa iyo magacoodii ayaa midna wuxuu noqonayaa almuttafiqu almuftariq midna wuxuu noqonayaa almutalifu almukhtalif marka labadii buu isugu jiraa kaas baa waxay ku magacaabaan almutashaabih bay yidhaahaan bal kollayna waxyaalihii kuwii hore adigu faa'iidadii ay lahaayeenoo ama tasxiif in lagaba nabadgalaa ama dee waxa weeyaan ama khad laba khadaba ama se laba ruuxoo masalan ama iyo wax kaba badan shaksi keliya in loo qaato umuurahaas kuwana way noogu sugan yihiin xagga fawaa'ida laga faa'iidaysanayo macrifada iyo fahamka kuwan laba fahmo marka wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala haddaba yatarakabu min annawcayni qablah walilkhadiibi khadiib waxa u sugnaaday fiihi nowcan mutashaabiha ah kitaabun kitaab ay dhahaan kutubtiisa kuwa uguba fiican weeye oo lagu magacaabo talkhiisu lmutashaabih oo umuuraha uu aada ugu tatabuco ayuu leeyahay khadiib wa huwa haddaba waxaana weeye noocan an yatafiqa inay iswaafaqaan asmaa'uhumaa waa labadii raawi ama laba raawi magacyadoodu aw nasabuhumaa amase nasabkoodu waa se ii yaalla aniga ii taalla oo xagga lafdiga iyo khadka labadoodii nisbaa iskaga mid noqonaya ama magacyadoodii baaba isku mid noqonaya kollay kutubta qaarkood halkan waxaaba dhacay irshaadna waa cibaaradii kuba sugnayd in aw shibhuhumaa ama dee sakhaawi oo kale sharaxiis ujeedada labadaa isma wixii shabahayay oo dee haddii aan taa qaadana xataa magacii aabbaha oo kale kunyadii oo kale nisbadii oo kale intuba dee shibhigii tan bay noqonaysaa bal matalan nin waa in laba raawi magacyadoodii ama nisbadoodii ama kunyadoodii ama dee bal waxyaal ama kii aabba iyo taas oo kale ay isku mid noqdaan oo ya'talifa uu isu dunmo oo wayakhtalifa u iskhilaafo daalika kaas xaggii suuradii buu leeyahay ayuu iskaga mid noqonayaa dhigaalkii ikhtilaafkuna wuxuu kaga imanayaa xaggii lafdigii dalika waa ismigaas iyo dee bal wixii la midka ahaa ismigaase ama ismi aabba ama nisbe ama kunyi daalikadu halkaasay u laabmiya uu iskhilaafo fii abawayhimaa labadooda aabbo fi ismi abawayhimaa taasba weeye aw cagsu ama kaa cagsigii oo waxa ay suurada hore tahay laba raawi baa labadoodii magac isku mid noqonayaan oo noocii shalay aan ka soo baxan uu noqonaya almuttafiqu almuftariq in magacii aabbahoodna xaggii dhigaalka ayuu iska shabahayaa dhawaaqiina waa ku kala duwanyo waa noocii hore ama taasaan cagsinaynaayo magacoodii labadan raawi ayaa xaggii dhigaalka iskaga dhow ama iskaga shabahaya dhawaaqiina ku kala duwan oo markaa noocii almutalifu almukhtalif ah magacii aabbuuna waaba isku mid oo wax farqigo u dhexeeyaa ma jirto waxaa lagu kala soocan waa laba shaksi oo kala duwan bay yihiin intaasba weeye kaas baa waxaa lagu magacaaba almutashaabih amhiladna waabatan wadalika ka muusa bni caliyin bilfatxi kahiiruuna wa bidamiha muuse bni culay bni rabaax amadim oo markaa wuxuu ihi ka muuse bni caliyinba weeye bilfatxi iyadoo caynta kordhowgeeda la aqriyo haddaba hum kahiiruuna dadkaa muuse bnu cali la yidhaah dad badan weeye oo ma yara wa bidamiha caynta godaalkeed isagoo kuba suganna waxa weeye muusehaasi muuse bni culay bni rabaax ilmasriyu oo markay godaal noqotee caynta aan daminno ee halkii cali ay ka ahayd culay aan nidhaahno ninkan muuse bnu culay bni rabaax oo masr kolna amiirkaba ahaa ayaa waxa weeyaan magaciisu yahay ama magaciisa uu noqonaya wa minhum waxaaba culimada ama kaba mida khaasatan nimankaa reer masar man fataxa cayntiisana mid fadxiyo sida kuwa kale kala mid dhigay oo caliyi isna aqriyay ka mid mooye wa qiila waxaaba la yidhi bidami waa bidami lcayni ismigani markuu culayin yahay laqabun waa naanays wa bilfatxi markuu caliyin yahayna ninkanun ina rabaax baa loo jeeda ama cali bnu rabaax inankiisaas adugu dee ninka cali bnu rabaax ama ina rabaax ismun magac weeye taas wa bal waa mihaalkii ugu horreeye sheekhu raximahu llahu tacaala halkan inoogu soo dhigtay bal aan eegno muuse bnu caliyin iyo muuse bni culayin muusa iyo muuse waa isla midoo waa noocii almuttafiqu almuftariq caliyin iyo culayin sibay u wada qoran yihiin laakiin dhawaaqiibaa ism dee ay ku kala duwan yihiin xarakadan baa kala duuday markaa xaggaasna muxuu noqonayaa almutalifu almukhtalif markaa labadooda markaan isu geyno ee muuse bnu caliyin iyo muuse bni culayin aan isbaal dhiganno waxaa inoo soo baxaya noocan mutashaabi ah waa noocan labadii hore ka wada kooban oo labadii ismi midna waa almuttafiqu almuftariq midna waa almutalifu almukhtalif balkaaba weeye dee suu inoogu kala farqiyeyna waxa weeyaan haddii muuse bnu cali la yidhaaho dadku way badan yihin waa suu nawowi kaba cabiray ibnu salax cibaaradiisu jamaaca ayay ahayd halkana kolley wuxuu inooga soo noqonayaa ciraaqi iyo tatabuciisii oo uu leeyahay dadkan kutubta taariikhda oo dhan ama ha noqdeen adugu kuwa horeeyo kuwa dambaba ilaa sebankii ibnu salaax lasoo gaadhayay toban maba gaadhayaanoo dee bal badni in lagu sifeeya waa nooc tajawus cibaarada kale ibnu salaaxe waa jamaaco unbaaba kaba mudnayd buu leeyahay bal haddii midha la ziyaadiyana wax yarun baa la ziyaadin karaayo adugu waa dee tacaduday oo kol hadday toban ku dhow yihiin dee waa dee way iskaba badan yihiin bal magacaasi waa jiraa weliba arrinta inoogu sugan sharaxana kutubtan lixda ah ujeeddadu waa bukhaari iyo muslim iyo afartan asxaabu sunan nin muuse bnu cali la yidhaaho ku jiraa ma jiro oo muuse bnu cali ruwaadooda aada u badan kaba mid maaha taariikhda bukhaariya ibnu abi xaatim iyo ibnu khaysama iyo xaakim iyo dee taariikhaha uu inoo wada teliyey oo dee ragga badankoodiiba dadkii kutubtii uu kuba urursanaayo iyagana nin muuse bnu cali la yidhaha kuma jiro marka waxaa inoo muuqanaya raggii hore o dhan magacaas ruwaad ahaan uma helayno ee waxaan muuse bnu cali xataa dadkan lagu magacaabay ee ama taariikhda baqdaad ha noqoto ama waxyaalihii kaba dambeeye waa dad muta'akhiriina unbuu noqonaya bal bal taasba weeye ama muuse bnu culay bnu rabaax waa ninkaas isagu dee mashhuurka ah waa nin kutubtaa horena inooguba sugan masarna amirkaba ahaa bal shaarixuna wuxuu inoo soo noqonayaa inaanu jeclayn culayi aabihii la yidhaaho muuse aanu jeclayn jir aanu jeclayn oo odhan jiray anigu ruuxa dee ma saamaxayo taa iiba yidhi hadal malaad moodo inuu yar gariib yahay oo wixii culayi loo yidhi uu kaba soo noqonayo cabd abu cabdiraxmaan almuqri u lahaa reer bani umaya markay ilma maqlaan magaciisa culayi la yidhaha ama cali la yidhaha diri jiray markaasi aabihii ayuu culayi ku magacaabay suu taa uga badbaaday kolle waxaad moodaa shay yar qariiba dee waa ha naceen oo ha caayeen iyo waxyaalahaas inay dil magaca ku gaadhaan kolle dee waxaad moodaa taariikhaana inaynaan dee wax cid laynoo magacaabi karahaynbe calaa kulli xaalin ninkaasaa jira ninkaa horena ama jamaacadaasna way jirtaa waana noocan mutashaabiha wakamuxamed ibni cabdillaahi almukharimiy oo wixii amtilu kordhiyana eegteen waxaaba iyadna kaba mid ah noocan ka moxamed ibni cabdillaahi almukharimi oo bidamatin godaal miimta la godo kuba sugan uma fatxatin kordhow khada la fadxiyo uma kasratin ra'di oo lahoos dhabo waa nisbatun ilaa mukharimi baqdaada xaafad mukharim baqdaad ama waa maxillo uune taas nisbe loo nisbeeye weeye kaasba mashhuurun huwa mashhuurun waa nin muxaditha oo mashhuura oo bukhaari iyo abu daa'uud iyo ay wax kaba wariyeen oo macruufa ومحمد بن عبد الله وك- ومحمد بن عبد الله المخرمي نسبة إلى مخرمة ومخرمة بن نوفل بالو نسبية غير مشهور مركا لأغا شهرة من كاسو كلا من فاضل بها أهادي ملها روى عن الشافعي الشافعي بوحكة بورية لبدا أمثلة لكامل متشابهة ومحمد بن عبد الله هي محمد بن عبد الله وإسكغمد والمتفق المفترق لكن نسبته دي بقى المتلف المختلفة هل كاسا أي أغتمي المتشابهين النوع عن نقضه ومن هو المخرمي من هو المخرمي تاسبين انت سيكوك لدوين المخرمي يا المخرمي وانا مقعي مقعي أبانا وي وداكسين مركا هو نوعا عن هنا المتشابه ده وانا لو أنهم بيستائن وقصوا النقليين وكثور بن يزيد الكراعي وثور بن زيد الديري الديري في الصحيحين والأول في صحيح مسلم حاب الله من أبو لي وكثور يسونا أمثلة نوعا كامدا متشابهة يا كثور بن يزيد الكلا- الكلاعي إنك ثور بن يزيد لا إله غيرك كلاع لا إله إلا هو النسبية يا وثور بن زيد الديري أمد ألي كل لبض واد وغير كاسون أيام بالنسبة تاي لبض سيدنا وإنه يمدى كتبته وأنا من مولى أها إسوي غيرك كما دلن هذا والله وضع سو كلاك ثور يا ثور وإسكغمد يزيد يزيدنا ولو حرف سلديرين لكن هو نوع دي عن كترين هنا المتلف المختلف إنه يهي إن نسبة ويكوك لدوين ولا مقعود هي مقع آبها أيا مدنا إسكمد يهي مدنا إسشبه يا تاس بي نوعا كما نقدين المتشابه مركا مثلنا تاسا كومد أن كاوحو الشيخ رحمه الله تعالى يريد لوا في الصحيحين وأن كان ثور ابن زيد الديري isagu wuxuu ku sugan yahay saxiixayn oo riwaaye ayuu ku leeyaho labada kitaab ee saxiixaaba waxbaa lagaga wariyey walawalu ka horena waa thawr ibnu yaziid alkalaaci fii saxiixi muslimin saxiixa muslimun buu riwaaye ku leeyahay khaasatan gaar ahaan saxiixa muslimun halkaa uu sheekhu kaba cabiray saxiixa muslimna sharaxana way nooguba sugantahay ciraaqi isagu wuxuu leeyahay tani maya waa sahwi ama waa waham ee ninkaa hore reer kalaacna bukhaari unbuu gaar ahaan ugu sugan yahay waxyaalihii uu kaba wariyeyna waaba maalan xadiis iyo dee saddex xadiis adigu xadiis yar oo mid uu inoo dhigtay kaba mid yahay ayaa bukhaari kaba wariyey laakiin muslim kama wariyo halkan uu leeyahay fii saxiixi muslim ayaa dee laga- markaa aan ahayn sidaas eh isaguna waa fii saxiixi bukhaari uun riwaayadiisu calaa kulli xaali mithaalku waa inoo cad yahay وكابي عمرو الشيباني التابعي حبا يدنا تاس كومد اه امثله دي نوعا متشابهه وابا ابو عمرو الشيباني التابعي بالمعجمه وانك ابو عمرو كن يدي ستاي شيبان لو نسبيي وانا nin تابعيه shantiisna dhibcahay leedahay marka wahuwa markaasoo isagu وكأبي عمرو الشيباني التابعي بالمعجمة سعد بن إياس أحمد عيسو سعد بن إياس ومثله وحى لبا مدى وكنيدا كلبا مدى نسبة اللغوي نكي علمدا اللغة كوامدها إيها إسحاق بن مرار كضرار وقيل كغزال وإسحاق بن مرار إن ليلاه وقيل كعمار وإسحاق بن مرار إن ليلاه انت بدي وي ليلاهين وأقوال ماشي ترتوي لكن إن كان لغوي مقعي سكاي هينا أبو عمرو الشيباني باليلاه فالمركاتن والبنع oo noocii mutashaabihii weeye waxay isshabahayeenn waa inoo soo socdaayeen abu camrin ashaybaani laba nin buu inoo sheego midi waa nin axaadiistiisu ay kutubta lixdaaba inoogu sugantao nin weyn ahaa waqtigii rasuulkaba oo mukhadrama sacd ibnu yaas la yidhaaho koley jurayri baynu soo haynay shalayto markii halkii jurayriyada aan soo wadno nin aad bay magaca isugu dhow yihiin laakiin kaas saciid ibnu iyaas baa la yidhaahaa jurayrigaas labadii jurayri mid ahaan kanna waaba sacd ibnu iyaas bal markaa waxaana laba mida abu camrin ashaybaani oo ninkaa luqawigu magaciisa inoo sheegay markaa labadaa nin iyagu waa isku mid oo waaba almutafiq almuftariq bay iyagu dhexdooda isu yihiinba laakiin labadoodii gees haddaan marino maxaa iyagii qaabilaya waa abi camrin ka- markaa iyo waa abi camrin abi camri alsaybaaniyi taabiciy nin kale oo abi camrin baa kunyadiisu tahay halkaa ashaybaaniyi kuwa hore ay ka ahaayeen bay nisbadu asaybaaniyi tahay marka abi camrin kunyadiina waa iskaga mid ashaybaaniya asaybaaniyiina dhigaalkiibay iska shabahayaan ama iskaga mid yihiin suuradii laakiin walow dhawaaqi ay ku kala duwan yihiin marka muxuu inoo noqonayaa waa noocan mutashaabiha abu camr ibn saybaanna waa nin isaguna saa sheekhu inoo dhigtay taabiciyo isaguna weliba taabiciintii waaweynayd buu kaba mid yahay bilmuhmalati isagoon siinta aan dhibca lahayn kuba sugan zurcatu ismuhu ninkan dambe abu camr ibn saybaani magaciisu zurcatu zurca weeye waalidu yaxya wa huwa waalidu yaxya ninkaa yaxya la yidhaaho yaxya dee ibnu abi camrin kaasna aabihii weeye kolley xadiis baanu ku leeyahy keliya bukhaari kitaabuladab oo mawquufaba ayuu ninkan dambe ku leeyahay bal noocaasna waxaa laynoogu magacaabayaa mutashaabih welina wuu inoo wadaa amhiladii wa ka camri bni zuraarata bifatxi alcayni jamaacatun jamaaca weeye minhum jamaacadaa waxaa ka mida abu muxamedin inaysaabuuriyu oo muslim iyo bukhaariba ay wax ka wariyeen wa bidamiha iyadoo caynta la damiyo cumar la yidhaaho zuraarada sideedaad kuba daysan eh macruufun iyada waa nin dee macruufun lagu yaqaano bilxadasiyi waa nisbo ma meel loo nisbeeye xadas la odhanayay halkaas alxadasiyi laba yidhaaho oo dee ragga ninkaa horena kaba dambeeyey oo aan dee masalan dikrigiisuna saxiixayna inaanu inooguba sugnayn maxaa halkana uu yahay waana amhiladii ugu dambaysay kollayna waan iskaba laqoyda waa umuuro iska wada daahir ah mutashaabih sayuyna waa ta aragtaan camr ibnu zuraara iyo cumar ibnu zuraara camrun markay noqoto jamaaco abu muxamed inaysaabuuri uu kaba mid yahay ayaa magacan laba yidhaah haddii ay noqoto cumar ibnu zuraarana ninkan loo nisbaynayo meesha xadat laydhaah ama xadiisa alxadasiya kaas baa lagu magacaabaa cumar ibnu zuraara de waana mutashaabih oo zuraaradiina waa iskaga mid markaa lafdi iyo khadba cumar iyo camrina khad ahaan bay isugu mid yihiinee lafdigiibay ku kala duwan yihiin amhilo kalena shaarixa wado bal haddaba noocaa waxaa lagu magacaabaa mutashaabih waana dee waxyaalaha culumtooda ama umuuraha ay kutubta gaarkaaba u khaas yeeleen ay aada ugu cinaayoodeen si laysaga ogaado si aan loogu qaldamin waayo ishtibaha yar adkaanaya hadiyo goorna ruuxii aan aada u ogaynen una baraarugin qalad baa kaba dhacaya marka waa si umuuraha looga badbaadown annawcu asaadisu walkhamsuun noocii lix iyo kontonaad almutashaabihuuna fi lismi waa kuwa iyagu isshabahayay xagga magacayo wanasabi nasabka almutamaayizuuna ku kala soocnaa bitaqdiimi horraysiin iyo wataakhiiri dambaysiin waa nooc kaleay ku magacaabaan almushtabihu almaqluub oo isaguna kolkol ishtibaahiisu adag yahay ee ruuxii aan aada ugu baraarugina akhda ama qalada halkan ay kaba dhici karaan ama moodasho uu wixii dee si uu ahaa wax kale uuba qaato taasi ay kaba dhacayso maxaa arrinku uu yahay laba raawi ayaa midkood magaciisu wuxuu la mid yahay ka kale magaca aabihii kaa kale magaca aabihiina wuxuu la mid yahay magaciisa macnaa way kala horreeyaanuun oo halkan kii magacii inanka ahaa ama waladka ahaa ayaa ka kale magaca aabba ahaa kaasna magaca aabba halkii ahayd ayaa magacii waladka noqonaya sii kale waa isku mid farq u dhexeeyaa ma jirto waxa waa kala meesha dee halkan ay gelayaanuun horraysiin iyo dambaysiintaasunbay ku kala duwan yihin khada weynna waa ka iman karaayo ruuxii dee way isku dabadgediyi kartaa oo kii kale u qaadan karaaye magaciisu shakligaa uu kaba dunaa waxaana yidhaaheen fawaa'idda imika halkan aan kaba faa'iidaysanna waxaa kaba mid ah ruuxu markuu tan ogaado weliba maha ogaanshowna sidoodii uu dabdiyo dadkii saas ku kulmayay iyo mid kasta sidiisii uu dabdiyo wuxuu kaga badbaadayaa inuu horta uu u maleeyo meesha qalbi inuu dhaco hadduu magac ogaa bal masalan waxaa inoo soo socda muslim ibnulwaliid iyo waliid ibnu muslim heg muslim ibnulwaliid iyo kii kalena waa waliid ibnu muslim waxa ay ku kala duwan yihiinu waa magacan ay markaa midna aabbaayay midna waladkii yahay ee kala horreeyuunbay ku kala duwan yihin markaa ruuxii haddii muslim ibnu waliid uu yaqaanay uu mar dambe arkay waliid ibnu muslim wuxuu qaadanayaa meeshii magacii inuu isweydaartu ninkii hore yahay magacii inuu isweydaartay uun oo la kala horreysiyo waxaa dhici karta inuu laa maya waa waxawey waa lagsoo taqdiim iyo taakhiir baa meeshii galay taa horta waa lagaga badbaadayaa iyada taas dee haddii dadkan iyagu noocaa iska shabahaya siqo iyo daciif ay kala yihiinna waa meelaha ishtibaaha u adag tahay ee dee waxweyne ay kaba yimaadaan iyada taas ogaansho halkan la ogaadana dee waxaa meeshii inoo imanaysa inkii iqada ahaydna iqanimadiisii lagu ogaado daciifkiina daciifnimadiisii lagu ogaado iyagoo magacyadoodii dee saas bal masalanna loo ilaalinayo taas arrinkanna wax sahlan maaho dee xataa a'imadii weyneed waa bukhaari oo kale ayaa waxaa ka dhacay taariikhdiisa weyn sida ay dee ibnu abi xaatim iyo soo naqliyaan in san oo kale ay waxyaala isugu dabagediyeen oo nin muslim ibnulwaliid la yidhaaho reer madiine aha buu tarjamadiisa dhigtay markuu tarjamadiisii saa u dhigtay ayaa hadalkii uu kaba warramayo tarjamadiina waa weliid ibnu muslim tarjamadiisiibayd magaca yaallaa waa muslim ibnulwaliid laakiin ninka laga warramayaaba waa weliid ibnu muslim oo bukhaari bay taasi kaba dhacday oo kale dee waana bashar oo bashar kollay sahwi kama badbaado oo dee ilaahuma subxaana wa tacaala aan ilow iyo sahwi iyo qalad lahayn bashar waa qaldama uun bal masalan markaa haddaba taasoo kalea dhacday waana wax badan oo kale oo waxaabaan arkayay kitaabkan irshaad alfaqiih la yidhaha may irshaadu dulaab alxaqaa'iq ee nawowi leeyahay oo kale ale meel halkan kaba yar horeysay ayaa waynu soo maray abu cabdiraxmaan asulami waabay inoo yar dambeeya ama fil abu cabdiraxmaan asulami kole dikri baa inoogu iman doona cidda bal masalan halkan nisbad oo kale khilaafu daahirka cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan asulami kolay mid iyada horeynu usoo aragnay midna waaba iman kara ay ishabahaan oo waa laba noo aad u waqtigoodu kala dunaa mid waa ninkii muqriga ahaa ee shahiirka ahaayo asxaabtii cali kaba mid ahaa ee dikrigiisu inoo horreeyay abu cabdiraxmaan asulami iyo cabdullahi ibnu xabiib baa la yidhaah midna waa nin abu cabdiraxmaan asulami la yidhaaha oo muxadisna ahaa suufina ahaa ee mutakalimkii suufiyada iyo dee bal masalan taas iyo mu'alifkoodaba lagu tiriyo oo kutub kala duwan buu leeyahay kaba mid yihiin dabaqaatu suufiya oo ninkan tafsiirka xaqaa'iqu tafsiir la yidhaahna leeba ninkaasoo xaflihaysna dikrigiisa waan soo aragnay labada nin ba abu cabdiraxmaan asulami baa la yidhaah waqti ahaanna aad bay u kala horreeyaan oo waxaa dhici karta muddo saddex qarni ku dhow inay u dhaxayso markaasaa kitaabkaa waxaa dhacay abu cabdiraxmaan asulami oo kaa damba ah ayuu dee dadkan nisbadan asulami baan ahayn reer bani sulaymkaynu soo marray waa nisbadeed laakiin reerka kamuu dhalan oo sanbay deeta usoo qaateen oo taasuna way mithaal usoo qaatay markuu taa dhigtay ayaa ninkii muxaqiq ahaa wuxuu dhigtay waaba dee imika taas cabdullahi ibnu xabiib intuu magaciisi dhigtay waa ninkii kale magacii ninkan maxamed ibnu xusein baa la yidhaah taas oo kale ayuu soo dhigay inuu dee ninka awen yahay oo asxaabtii cali uu kaba mid ahaayo haddana markii dambe mu'alafaadkiisii oo kii kalea labadii tarjamo isku dhex jira weliba meelun kuma adkaysanayo intuu magacii kaa hore dhigtay ninkii loo jeeday maaha ayuu haddana labadii tarjamaba midba taaliifti kana ka soo qaatay kaa horena magaciiyo waqtigii uu dhintay waxyaalo kaba soo qaatay waana nooca ishtibaha yimaado ee had iyo goor waa wax iman kara ama dee wax dhacaba weeye had iyo gooro dee waa nasiimaka waa dabcadan muxaqaqa aad u taxqiiqsan ayaabay cibaaradaasi kuba timi oo umuurahani waxay kaba imanayaan bal haddaba kaas weeye almushtabi almaqluub ay dhahaan amsiladna muxuu yihi in khadiiba horta kitaab buu leeyahay madbuuc oo raaficu irtiyaab fi lmaqluub min alasmaai walansaab la yidhaha magaciisaba uu inoo dhigtay marka wuxu uhi wadalika kayaziid bni اlaswadi aلصaxaabiyi اlkhuzaaciyiba weeye iyo wاljurashiyi اlmukhdarami waa laba nin ninka reer juraysh adugu bal matalan mukhadramka almukhadram iyo ninka isaguna saxaabigaha magacaas jurashigan almushtahiri kuba shuuroobay bisilaax haddaan laqwada hagaajistaba وذلika kaيزيد بن الأسود الصحاaبي الخزاaعي ويزيد بن الأسود الجuرaشhiي المkخdرمi المشتahiرi ku shuuroobay bالصلاح صلاح iyo wanaag kuba shuuroobay waana taaبici weyn isaguna wahuwa isagu aladيi kii weeye اsتasقى bihi uu ku roob dalbay mucaawiyatu mucaawiya waqtigiisii waqti abaar adag ay dhacday ee ilaahayna markiiba kuba waraabiye kaaba weeye kaasi waa qayb iyo wاlأswad بن يزيد أswad بن يزيد annakhaciyi ataabiciyi alfaadili isagu ninkii reer bani naqaca ee taabiciga ahaa ee qiimaha badnaa ee rabbaaniga ahaa taas bood oo maxaa meesha ay taalla eeg waxaa jiro ruwaadii kaba mida yaziid ibnu laswad iyo aswad ibnu yaziid markaa maxay kala yihiin si aanad isugu qaldamin adigood u kala soocin yaziid ibnu laswad laba nin buu sheekhu inooga soo qaatay mid waa nin saxaabi oo reer khusaaco ahoo sunanta bal xadiid kuba leh ama taas kuba leh kaasi isagu waa mid oo kolley kitaabu salaad in ninka labaad ee la magaca ah ee isaga markaa almuttafaq almuftariq noqonayaana waa ninka yaziid ibnulaswad la yidhaha aljurashiy oo isagu mukhadrama kaasi waa saxaabi tanna waa nin la mucaasarooday ba asxaabtii rasuulka dee ama waqtigii rasuulka jiray laakiin aan laba kulmin uun waxaanu ku shuroobay buu leeyahay salaax buu ku shuroobo nin caabida salaax iyo cibaado badan buu ahaa abaar baa waqti shaam kaba dhacday waqtigii mucaawiya waxaa loo baxay salaad istisqa mimbarkiina waa loo dhigay isagoo mimbarkii ku taagan buu isaga u yeedho halkaa agtiisii intuu soo fadhiisiiyey ayaa uu isagii kaba dalbay inuu dadka ilaahay uba baryo ama isagu yidhiba dee allahuma inaa nastashficu ilayka biyaziid ibn alaswad waa si cibaaradiisayd ay a'immadu inoo soo naqliyeen si dee cumarba cabaas ibnu cabdilmutalib uu markii istisqahaas iyo waqtigaas caamu ramaado uu isaguba yeelay markiiba ilaah baa roobkii u shubayo waxay ku adkaatay guryihii sidii loo gaadh lahaa biyihii badnaayee yimi ayaa kuba adkaatay bal labadaasi waa isla mid maxaa laakiin iyaga muqaabilkood ah oo noocan mushtabiha almaqluub noqonaya ruuxuna uu kuba qaldami karaa nin kale oo kutubta lixda aba axaadiistiisu ay noogu sugan tahay isagiiyo qoyskoodaba waa niman wada faadiliin ahaa qiimo badnaa aswad ibnu yaziid iyo nin u adeer ahaa bal matala may uu adeer ahaa isagoo calqamatu bnu qays oo dee walow isagu kaba weynaa calqamatu bnu qays oo asxaabtii ibnu mascuud raggoodii waaweyna kama mid a dikrigiisu inoo horreeyey in ninkani dhalo cabdiraxmaan ibnu yaziid la yidhaaho nin ay u abtiyiin ama uu abtiyo ibraahimu nakhaci imaamkan la yidhaaho waa qays bal adugu kollay cilmi iyo camalba ilaahay isu raaciyo dee shan iyo adugu rag mudan oo qoyskaa kaba mida oo cilmi iyo camalba lahaabay ahayn haddaba ninka aswad ibnu yaziid dee waa kii kaleeg waa mushtabiha maqluubka ruuxa waa isku dabagediyi karaa kan kale uu qaadan karaa misaalkii kaas baaba kaba mida waa mid wa kalwaliid ibni muslim ataabiciy albasriy waa nin waliid ibnu muslim la yidhaaho oo taabiciya oo reer basro ah jundub ibnu cabdillaahi buu wax kaba wariyaa kaas iyo iyo walmashhuuri muxuu ujeedaa ay walwaliid ibn lmuslim almashhuur iyo waliidka labaad ee waliid ibnu muslim la yidhaaha aada loo yaqaane addimashqiyi isagu reer dimashq sox saaxib alawsaaciy awsaaci saaxibka waa nin dee kutubta lixdaaba dikrigii inoogu sugan yahay halkii tadliiskana kolkol ama meeshaa tadliiskana dikrigiisana uu kusoo noqnoqdo ay yidhaahaan tadliisu taswiir laba iban jiray nin caalimahaba ahaado awsaacina saaxibkiisii ahaa kaasna maxaa la yidhaha alwaliid ibn muslim marka waa isla mid labadaasi iyo wa muslim ibn alwaliid ibn arabax almadaniy waa halkan ay lahayn tarjamadan baa bukhaari inqilaab ama isku dabagediday oo muslim ibn alwaliid intuu dhigtay ayuu waliid ibnu muslim haddana kaba hadlay kana cumaamku u dhigtay ka kalena uu kaba hadlay bal taas oo kale noocanna maxaa la yidhaha almushtabihu almaqluub baa la yidhaha waana noocaa wuxuu ku kala duwan yahay dee waa kala horeynta iyo kala dambayntaasuna ay tahe wax kale oo dhan waxa kale iskagaba midka ah bal markaa isaguna dee faa'iidada uu leeyahay iyo inuu muhim yahay iyo waxa aan kaga badbaadayna garashada iyo dadka caynkaasa in sidooda loo xafido waa ta aan sheegnayba annawcu asaabicu walhamsuun noocii toddobiyo kontonaad macrifatu lmansuubiina ilaa gayri aabaa'ihim waa dadkii loo nisbeeyey aabbayaashii dhalay cid aan ahayn bal kuwaa garashadood macnaa ruwaadda waxa ku badan oo kusoo noqnoqota ruux ruuxan dee bal matalan ibnu fulaan tan la leeyahay aanu aabbihiiba ahayn ama wuxuu noqonayaa awoogiibuu noqon kol tabani iyo nin kale oo dee bal matalan tabani baaba nisbadan ay noqon iskagaba shuuroobay kol hooyo hooyey noqonba bal waxyaalo sidaasaa jirta haddaba dee taasna ruuxaan xaqiiqadii ogeynaa kollay ishtibaah weyn baa u imanayo haddii bal matalan ninkan kol hooyadii loo nisbeeyo mar labaad aad aragto aabbihii loo nisbeeyey dee ninkii aan halkan ogeyn wuxuu u qaadanayaaba laba inay kala yiin markaas oo haddaad aragto ismaaciil ibnu culaya oo hooyadii imika loo nisbeeyey imaamka haddana aad sanad kale ku aragto ismaaciil ibnu ibraahim laba ismaaciil baad u kala qaadanaysaa oo laba nin baad kala moodaysaa bal matalan markaa waxa ay tahay in tacadud in loo maleeyo ruux keliya markuu kolna yimaado aabbihii iyadoo loo nisbeeyey kolna wax kale in loo nisbeeyey in tacadud loo qaato tii baynu kaga badbaadaynaa noocan bal fahamkiisa aan fahamno taas oo kale in waxaa kaloo kolkol dhacda in in laba ruux oo kala duwan mid loo maleeyo oo tani ay u arrimahana sabab ay u noqdaan masalan ruux baa loo nisbeeyey awowgii loo nisbeeyey oo awowgii baa loo nisbeeyey bal matalan markaa ruux labaad oo aabbihii loo nisbeeyey laakiin aabbahan iyo awowgani ay isku magacayiin baaba iman kara labadoodan ay isku magacayiin laakiin xagga kalena mid aabbihii magaciisa iyo ka kale awowgii magaciisu ay isku mid yihiin oo kale ee kan awowgii loo nisbeeyo kanna aabbihii loo nisbeeyo labadaasaana isku mid a dee waxaa dhici karta inuu labay kale yihiin bal matalan meeshii ay labay imaka labay kale yihiin inuu nin keliya unu qaato ina magaciina kanna awowgii baa loo nisbeeyey kanna waa taas oo kale bal matalan haddaan aragno dee nin matalan maxamed ibnu cadi la yidhaaho oo dee asalkiisii maxamed ibnu ibraahim ibnu abi cadi ay tahay iyo nin kaloo maxamed ibnu cadiy ay meeshii kuba kulmaan markay halkaasoo kale wuxuu qaadan karaa iyagoo ay laba kale yiin buu mid keliya ama ay laba kale yiin ayuu mid keliya u qaadan karaa oo kale markay umuurahaasi dhacaan haddaba umuurahaas ba ay tahay waham xaggaa kaba yimaadaiyo qalad xaggaa kaga yimaadaaba noocan fahamkiisa lagaga badbaadaya ee bal taas waana yar dheeraan doontaa oo wuxu uhi wahuwa noocani aqsaamun qaybo weeye alawalu ka hore ilaa ummihi man musiba kii loo nisbeeye weeye ilaa ummihi hooyadii wdalika ka mucaadin wa mucawidin wa cawdin wa yuqaalu cawdkan waxaa la yidhaha cawfun cawfkuna waa la yidhaha oo macnaa cawdkan labadana kale la walaala ah mucaad mucawid iyo cawd ayaa waxa weeye bacd ahlilcilmi ay iyagu magaciisa kaba dhigeen cawf bay kaba dhigeen cawd kamay dhigin haddaba ka mucaadin wa mucawidin wa cawdin bani cafraa ilma cafraa oo qolooyinkan saddexdaa saddexduba beder bay joogeen weliba mucaad iyo mucawidna waa lagu dilay saddex labadaa hore waa me cawd ime cawfka iyo ama cawdka iyo mucawidka ayaa laguba dilay mucaad laakiin waa dambeeye markaasi mucaadku laakiin waa jooga iyo laakiin markii dambe isagu markaa laguma dilno weliba muddu kaba dambeeye saddexdaas waxaa la yidhaha banu cafraa la yidhaha haddaba cafradan loo nisbeeyey waa hooyadood ee aabbahood ma aha saddexdan aabbahood ma aha aabbahood iyaga waxa weeyaan lagu magacaabaa waa kan inoo sheegayo wa abuuhum ulxaarisu aabbahood xaaris ibnu rifaacata la yidhaha kollay afar nin oo kale xagga ooyo ku walaalahaayeen oo ilmo bukayr iyagu yidhaah oo islaamtan u wada dhashay oo iyaguna beder joogay way jireen oo dagaalkii beder iyaguna ku wada jiray oo dee bal matalan markaas odaygan xaaris baa u horreeyey labadaa hore markay u dhashay mucaad iyo mucawid bay kala tegeen markaasay bukayrkan bay afartan u dhashay haddana dib bay isagii ugu soo noqoto cawfkay dib ugu dhashay bal markaa ilmo cafraa la yidhaha haddaba cafradani aabbahood maaha waa hooyadood aabbahood waa xaaris wa bilaal ibni xamaamata wa ka bilaal ibni xamaamataba weeye qolooyinkaa hooyadood loo nisbeeyey waa mu-adinkii rasuulkii ilaahay xamaama waa hooyadii ee abuhu aabihii rabaaxun magaca aabihii rabaax baa la yidhaha wa minhum kuwa waxaa kaba mida hooyadood loo nisbeeyey suhaylun wa sahlun wa safwaanu banuu baydaaa oo sahl ibnu bayda iyo suhayl ibnu bayda iyo safaan ibnu bayda baydadani waa laqab ama wasfi ay hooyadood lahayd taas baa adigu uu ahaa oo magaceeda dacdi baa la odhanaya yidhaahaane kani waa laqabkeedii wa abuuhum iyaga aabahood wahbun waana niman quraysha hooyadoodna qurayshun bay ahayd weliba reerkoodaa reer bani fihri ah waana asxaabtii rasuulkay kaba mid yihin weliba laba nin sahl iyo suhayl oo kale rasuulka ilaahay xayaatadiisii bay dhinteen maydkooda ama janaasadoodana rasuulku masjidka dhexdiisuu kuba tukaday oo caaisha ayaa soo dariishatay mar iyadoo tidhi sacd ibn abi waqaasi soo mariya markii uu dhintay oo kale si ay ugu tukato oo dadka qaar ay inkireen masjid dee mayd lasoo gelinayo laguma tukanayo ayaa tidhiba ilmo bayda labadaa ilmo bayda rasuulkii ilaahay halku ku tukadayba halkaas bay ahayd oo xayaatadiisii bay dhinteen bal taasba weya sharaxana waxay nooguba sugan sufyaan ibnu cuyeyne hadal uu kaba soo naqlanayo oo uu leeyahay asxaabtii rasuulka ninkii dadkii ugu da'weynaa waa abubakrin iyo suhayl ibnu bayda labadaasa ugu da'weynaa asxaabtii rasuulka waa hadal sufyaan alfiyadiisana uu nadmiyaa ama dee bayd alfiyadiisa ka mida ayaaba kuba suganyo walaysa fi saxaabati asama min sidiiqihim maca suhaylin fastabin buu yidhaahaa oo asxaabtii rasuulka kuma jiro markaa abubakar iyo suhaylka cid ka weyni kuma jirto ayuu yidhaha waana hadal dee nadar weyni kuma sugan yahay si u dhacayba sababtuna waxa weeye dee abubakar rasuulka ilaahay waa ka yaraa oo laba sanood yabu kaba yaraa cabaas oo rasuulka ilaahay adeerkii iyo xamse iyo labaduba rasuulka ilaahay way ka weynaayeen asxaabtii rasuulkana mid ka mid weeye dee waaba asxaabtii rasuulka raggoodii waaweynaa abubakr abihi abuquxafi waa muslimat lfatxi oo saxaabiba weeye ee bal masalan dad iyagu dadkii iyagu laguma tiriyey lixan sidood inay jaahiliya noolaha xakiim ibnu xisaam iyo abtaashi ama xasan ibnu saabit iyo dee rasuulka ilaahi way ka weynaanayaan qolooyinka caynkaasi oo dee waxaan helaynaa bal misaal kusan haba dhacdo alfiyada suudin haba dhacde markaa cid bal haddaan suhaylka iskama dayno abubakar dad ka weyn baa jira oo bal masalan cibaaradu waa kalaam nadar kuma sugan yahay horta e laakiin waxa weeya qolooyinkaa hooyadood baa loo tiiriya u dhib wa minhum waxaa kaga mida qolooyinkaa hooyadood loo nisbeeyey shuraxbiil ibnu xasanata isaguna waa saxaabi macruufa umaradii reer sham ee waktiyada ayuu kaba mid ahaa dee dagaaladii markii ugu horreeyey shamba adigu hagaag loo galay dadkii umarad ahaayee markii la qaybiyey goboladeeda la qaybiyey ayuu meel ka mida isagu qaa'idkeeda ahaa haddaba xasanadani waa hooyadii abuhu aabihii cabdullahi ibnu lmudaaci cabdullahi ibnu lmudaac baa la yidhaah ibnu buxaynata waxaa kaloo kaba mida ibnu buxaynata asxaab baan weli ku wada jirnaa abuhu aabihii maalikun waa nin cabdullahi ibnu buxayna la yidhaaho oo xadiida sujuud sahwiya axaadiis kaleba rasuulka ilaahay inoogaba soo wariyo oo saxiixa inooguba sugan haddaba ninka buxaynadan loo tiriyo waa hooyadii ee aabihii waxaa la yidhaha malik ibnu qushbi baa la yidhaaha bal intaasi saxaabay ahaayeen muxamed ibnu lxanafiyati wa minhum waxaa kaba mida dadka hooyadood loo nisbeeyey muxamed ibnu lxanafiyati xanafiyadani waa hooyadii ee abuhu aabihii caliy ibnu abi aalibin weeye khawlaa la odhanayay waxay kaba mid ahayd sabyigii dee bal masalan maalintii yamaama ama xurubtii riddada ayay kaba mid ahayd oo reer bani xaniifay ahayd iyo qolooyinkii musaylimatulkadaab iyo sabyigii laga soo qafaashayna way ahayd bal markaa ama sabyigaasay ahayd oo sanbaa alxanafiya loo yidhi oo a nisbatan ilaa bani xaniifa maxamed laakiin waa nin taabici ah oo dee hooyadii baabana arkayna rasuulka ilaahay dabadi sabyigaa ama dee dagaalkaa dhacay sabyigeedii kaba mid ahayde ismaaciil ibnu culayata waxaa kaloo kaba mida ismaaciil ibnu culaya isagu waa imaam dambe o atbaacu taabiciintii kaba mid oo taabicina maahay oo atbaacu taabiciintii culayadu waa hooyadii ee abuhu isaga aabihii ibraahimu ibraahim weeye bal markaa qolooyinka ama amtilada uu ina siiyey maxay noqotay waa in loo nisbeeyey hooyadood baa dadkan loo nisbeeyey saxaabana waabay inoogu badan yihiin laba keliya ayuun baaba cid aan saxaabo ahayn halkan uu sheekhu misaal ahaan inoogu soo qaatay taasi waa qismiga hore noocan markaa eego qoladaa loo nisbeeyey hooyadoodna kollay mu'alafaad baa jiroona waa tahdiib alasmaa walugaat uu leeyahay wuxuu ku sheegaa nooca inu juz gaara uu kuba ururiyey laakiin kaas dee suyuudi iyo xataa sakhaawiya may arag juzkaas may arag laakiin xaafid macruuf oo calaawidiin muquladaa la yidhaaho nawowina waxoogaa ka dameeya ama qarnigii kaba dameeyey qarnigii sideedaad oo raggiisii waliba qaybtii hore ahaa xaafidkaas oo xataa kitaab buu leeyahay dee imika la madbaceeyey oo nukat isaguna muqadimada ibnu salaax hadalkiisu yaanu badnaaninba oo yaanu weynaaninbe ayuu leeyahay dee kutub kalena waa leeyahay bal matalan raggii bukhaari sharxayna kaba mid weeye ayaa wuxuu leeyahay bay dhahan tasniif fiican oo ibada war uma hayo in la madbaceeyo in kaliya in la hayo laakiin de waa taa ay arkeen oo waa juz ama markaa ilaa saddex iyo lixan waraaqadooda sidan suyuudi leeyo ujeedadu wuxuu kaga hadlay un dadkaa iyagu hooyo loo nisbeeyey ama saxaabahaba noqdeen dee waan u tarjamaynayaa waan u bastinayaa dee intii uu karayeyna wixii uu helay oo dhanna waa kusoo ururinayannina waa amtilo kooban uune ayuu leeyahay oo bal matalan mu'alafaad lagu qaas yeelay intani waa jiraan ahaanii qismiga labaadi ilaa jaddatii man nusiba ruux loo nisbeeye weeye ilaa jaddatii ayaydii loo nisbeeyey wadalika ka yaclam nimunyata ka rukbata waa munya ayuu wasankeedii inoo sheegayaa oo waxay la sartahay rukbay la sartay macnaa munyaad aqriyaysaa saxaabi macruufa weeye hiya munyadani umu abiihi waa ayaydiiba oo aabihii hooyadii weeye taasu isagu kaba cabiray waana culimmada qaarkood siday kuma tegeen waqiila waxaa la yidhi intan ibnu salaax ma sheegina waa zawaa-idda kitaabkeenna ummuhu hooyadii weeye oo maba aha oo waa qaybtaa horu inoo raacayaa markaas ayaydii maahee munyadani aabihii umayaa la yidhaahaaye hooyadii weeye kollayna jumhuurulculamaa waa qowlkoodao bukhaari iyo ibnu madiini iyo rag badan oo kale ay kaba mid yihiin ayaa waxay doortaa inay tahay hooyadii ay tani tahay oo markaa amsiladii horuu inoo raacaya qaybtii horuu raacaysa waxaa daba kaas ka yaclamu wa minhum qolooyinkaa waxaa ka mida bashiir ibnu lkhasaasiyati bitakfiif ilyaay iyadoo ya-daa aan la shadin saadka kaba dambaysa khasaasiyadani haddaba hiya iyada umu thaalitha waa ka saddexaad ee min ajdaadiha hooyadii kaba mida hooyadii weeye bashir ibn alkhasaasiyana waa saxaabi asxaabtii rasuulka kaba mid ah waqiila waxaa la yidhi ummuhu khasaasiyadu maaha ayaydee durugsanbe ee waa hooyadiiba isaga dhashay ninkana maxaa la yidhaha abuhu aabihii macbadun macbad weeye macbad baa la yidhaha ahaalisu qismiga saddexaadi ilaa jaddihi ma nusiba oo waa badan yahay kanee ciddii loo nisbeeyey weeye ilaa jaddihi awowgii looba nisbeeyey oo minhum waxaa kaba mida abu cubaydata bn ljaraaxi radia allahu canhu ismuhu caamir bnu cabdillaahi bn ljaraax oo saxaabigan axad lcashara ah abu cubaydata bn ljaraax baa la yidhaah jaraaxani waa awowgii bay yidhaaheen magaca aabihii waa cabdullaahi oo camr ibni cabdillaahi ibn aljaraax taas baa magaciisu yahay xamalu bnu naabiqati isaguna waa nin saxaabi oo asxaabtii rasuulka kaba mid ah kollayna magaca ku yar weeye saxaabadoo ninkan iyo nin labaadu baaba la helayaaye nin saddexaad lama helayo xamal laba yidhaaho haddaba naabiqadani waa awowgii ee isagu wa bnu malik ibni naabiqati waa xamal ibnu malik ibni naabiqa mujamicun bilfatxi waalkasri ujeedadu haddaan mujamac nidhaahno iyo haddaan mujamic nidhaahno labaduba waa laba wejoo meesha inoogu bannaan haddaba mujamicaas ibnu jaariyata biljimi isagoo jim kuba sugnaaday huwa isagu yaziid ibnu jaariyata wey bamacnaa waxaa asmaada kaba mida iyaguna awowgood looba nisbeeyey ruwaadda ninkan waa nin saxaabi oo mujamic ama mujamac ibnu jaariya la yidhaaho jaariyadani waa awowgiie waxaa la yidhaahaa de waana jaariya kolley magacyo ay kuba kulmayeen rag iyo dumarba mujamic ibnu yaziid ibnu jaariye ayaa la yidhaha halkii aynu mutalifkiiyo mukhtalifkii markaan soo haynay ee xaarisa iyo jaariya uu inoo kala farqinayey waxaynu ku soo marray yaziid ibnu jaariye ayaynu ku soo marro inoogu jiray dee bal masalan halkii mutalifkiiyo mukhtalifka qaybihiisii dambe ninkanna waaba dee mujamacan waa isaga inankiisii bal masalan eega yaziid ibnu jaariyahaasi dikri unbuu ku leeyay abtirsiinta bal masalan laba nino markaa waa uu yahay oo ama maya uu dhalay oo mujamican iyo cabdiraxmaan la kala yidhaaho haweenay khasaa bintu khilaam la odhanayo mala abahed iyadoon raalli ka ahin uu meheriyeyba xadiidkeed baa sanadkooda uu kuba sugnaayeen ama ay warinayeen ay kaba warinayeen marka mujamica iyo cabdiraxmaan kaas baa ilmo yaziid ibnu jaariya iyagaana riwaayada leh aabahood dikrigan ayuu kuba lahaayo sidaasaa laynoogu soo daray almutalif iyo mukhtalifka saxiixayn iyo muwadaa kuba sugan muwada'ana dikrigu ku leeyahay bal marka waa ninka aynu soo marray un riwaayo isagu ma laha uu isagu leeyahay ma jirto haddaba mujamican waxaana jirta nin labaad oo mujamic la yidhaayo oo ninkan kale unu adeero yaziidka ay walaaliyiin oo mujamic ibnu jaariyana waa jira mujamic ibnu yaziid ibnu jaariya waa laba nin oo isu adeera ka loo jeedaana waa kan awowgii loo nisbeeyey ee dee mujamic ibnu yaziid ibnu jaariyaa kolkolna u yimaada mujamic ibnu jaariya inuu yahay nin kaleo caadi ay tahay magaciisu oo u adeera ayaa jireen bal taasna waa mid ibnu jurayjin waxaa kaloo kuwa kaba mida ibnu jurayjin waa dadka awowgood loo nisbeeyey ibnu jurayj baa kaba mida waa imaamkan macruufkee shahiirkee faqiiha ee reer makanaba ahaa ninkaas ibnu jurayj ee cadaa ibnu abi rabax iyo in badan wax kaba wariya ninkaas ibnu jurayj jurayjkani aabihii maaha waa awowgii oo huwa cabdulmalik ibnu cabdilcaziiz ibni jurayjin ninkan magaciisu waa cabdulmalik aabihii cabdilcaziiz baa la yidhaha jurayjkuna waa awowgii kollay magac carbeedna ma aha bal markaa taasba weeye oo imanka awowgii baa loo teeriyey banulmaajushuun qolooyinkaa iyaguna ee kollay laqab awowgood leeyahay hadiyo goor ay markaa dikrigood iyagoo loo tiirinayo loo nisbaynayo u yimaadaan waxa kaba mida waa qolooyin adigu dhowr ah magaca nin baa markii hore la baxay ee laakiin markii dambe dad usradiisiiyana magacii waa wada gaadho oo waa lagu wada idlaaqay markaa banulmaajishuun bikasri iljiimi wa dami shiini haddaba banulmaajishuun waxaa kaba mida minhum yuusuf ibnu yacquub ibni abi salamata almaajishuuna almaajishuunu huwa laqab yacquub horta almaajishuun waa yacquub ibnu abi salama laqabkiisii laakiin dee yuusufna waaba la yidhaayo laqabu ibnulmaajishuun buu noqday dad kaleo uu adeer ahaa ninkan yacquubkani bal masalan oo isaga waxa weeyaan ninka cabdullahi ibn abi salama ay walaala ahaayeen uu dhalay oo kalena magac laqabkii waa raacay marka wuxuu noqday adigu bal qoyskan wax dee waa kuwan banulmaajishuun inoogaba cabiray laakiin ninkan dee isaga ladabkiisa ay tahay mooye qolooyinkan kale dee waxa weeyaan fulan almaajishun ama ibnulmaajishun lama odhanayo nisbadii dee marka noqonayso nisbe xaqiiqi oo aabahoodii ma noqonayo waa cid aabahood ka dambaysoo looba nisbeeyey oo macnaahu lafdigan waa lafdi farisiya macnihiisu alabyadulaxmaru ha markaa kaa casaan iyo mala cadaan dee isugu jira oo alabyadulaxmarba weeya lafdigan maajishun baayo waa isagoo lafdi farisiyaba ibn abi layla alfaqiihu moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi layla macnaa waxaa kaloo kaba mida dee noocan amsiladiisii ibn abi layla ibn abi laylana isaguna waa dhowr nin baa magacan ama tansita midi waa imaamka ninka taabiciga ee dee raggan baa wada dhalay marka hore oo cabduraxmaan baa la yidhaahaa waa nin taabiciyo weyn kolley waqcadii jamaajim ayaa adigu waktigaasna horta ma soo dhaafin qaraq buu ku dhintay waa la yidhaha dagaalku ku dhintaa la yidhaha adugu bal waarka nin caalimana wuu ahaa aadna loo weynayn jiray asxaabtiisa ay u weynayn jireen waana nin ansaara oo faqiiha cabdiraxmaan ibn abi layla aabihi abu laylana waa nin saxaabiya riwaayo sidaasa aan lahayn kolley laakiin waa muduu noolaa ilaa dee sifiiniyo horta waa joogay abu laylahaasoo kunyadiisan aada ugu bashuuroobay haddaba ninka cabdiraxmaan ayaa qolooyinkii uu dhalay waxaa dee kuwii uu dhalay iyo kuway siiba dhaleen iyo waxyaalahaas ayaa magacii ibnu abi layla ayaa wada qaatay oo waxaa kaba mida maxamedkan uu inoo dhigto waa nin faqiiha mujtahid ahaa oo markan culimmadu aqwaasha ahlucilmiga ay masale soo naqlinayaan ay sheegaanba abu xaniifa iyo dee amtaashii ay sheegaan ibnu abi laylaha lasoo raaciyo ee isaguna qowl kale dee ninkaa mujtahidka ee faqiihay waa ninkan maxamed la ydhaah xagga xadiidka kollay saduqnimo martabadeed ma dhaafsno mala xifdigiisaan fiicnayn oo bal kol dee su-al xifdi ama iyobay u daciifiyaanba laakiin xaggan kale waa ninka mujtahidkae faqiih heerka sare ah moxamed ibn cabdiraxmaan xadiidka yaanu sida aabihii heerku kaba joogay waa nin siqa aabihii aanu kuba noqonin bal ninkaa waa la yidhaha qolooyin kaloo haddaba ninkaa ay ilmaadeer yihiin oo kale oo cabdillah ibnu ciisa ibnu markaasi adugu ama isagu uu adeeru yahay cabdillah ibn ciisa ibn cabdiraxmaan ibn abi layla iyo qolooyin kaloo iyagu bal waliba siqaat ruwaad kaba mida oo iyagana ibn abi layla ay u yimaadaan kutubta dikrigooda ugu yimaadiyo asaaniidda ayaa jira haddaba markaa nisbada waxay noqonaysaa haddii cabdiraxmaan loo jeedo waa aabihiisii dhalay abu laylaha cabdiraxmaan ba haddii lasoo dhaafo qoyska iyo caailadaasa dee aabba ma noqonayo awow buu tegayaa balkol buu awow labaadba tegayaa abu laylahan loo nisbaynaya bal taasba weyn marka ibn abi layla waxaa kaloo kaba mida ibnu abi mulaykata waa nin isaguna taabiciintii kaba mid oo caaisha iyo ibnu cabaas iyo keyrkood baa wax kaba wariya oo quraysh waa siqaat ruwaad kaba mida ninkaasoo kale ibnu abi mulayka waa cabdullahi ibnu cubaydillaahi ibni abi mulaykata oo abi mulaykahan loo nisbeeyey ee imaka loo tiirinaya aabihii maahay awowgii buu noqonaya axmed ibnu xambalin wa minhum waxaa ka mid a axmed ibnu xambalin wa axmed ibnu xambal xambalkan uu aada ugu shuhroobay waa awowgii waxa weeye ibnu moxamed ibni xambal aabihii moxamed baa la yidhaha awowgiina waa xambal banuu abi shaybata waxaa kaloo kuwaas kaba mida nimankan walaalaha ah ee la yidhaha ilma abi shayba ama banuu abi shaybata abi shaybe ee nabadiisii waxaana weeye wahum abu bakrin wa cuhmaanu waalqaasimu banuu moxamed ibni abi shaybata anaa kulli waa qostro ee magac weyn ku leh marka la eego cilmiga xadiidkiyo taas laba nin waa xufaadii ummadday kaga mid yihiin oo abubakar saaxibu lmusanaf walmusnad abi shaybe cabdullahi ibni maxamed baa la yidhaha midna waa walaalkii oo isna nin xaafido ahaa ducaabaad ha kaba soo naqliyeen iyo waxyaalo tasifaad qaar ha uba tiiriyeen cusmaan isaguna ibnu maxamed qaasimku iyagu heerkooda ma gaadhsiisnayn laakiin waa nin isaguna riwaayo leh qaasim ibnu maxamed saddexdaasba waxay u yimaadaan abubakr ibn abi shayba cuثmaan ibn abi shayba qasim ibn abi shayba ay u yimaadaan abu shaybuhuna aabahood maaha waa awowgoodoo iyaga ilmo maxamed baa la yidhaah abu shaybahaasoo nin qaadi waasidkaba ahaa oo ibraahim ibnu cuثmaan la yidhaah weeye oo iyagu hadday raggaas siqaadjee raggaa aimada ay yihiin isagu nin saasama waa nin qaadioo dee oo ninkaa waktigaa aan joognayo qarnigii labaad qaadi noqdo aqoontiisaas leh laakiin sida kale xadiis ahaan ayuu heerka ugu hooseeya jooga ama nin matruuka weeyo aad iyo aada u daciifa oo dee bal matala waana ninkii xadiidkii labaatanka ragcadood iyo saddexda saddex iyo labaatanka ragcadood rasuulku inuu tukaday xagga taraawiixda ninkii warinaya weeye bal ninkaas ayaa qoyskan looba tiiriyo ibraahim bnu cuhmaan baa la yidhaha abu shayba marka maxay noqotay awowgood baa looba tiiriyey awowgood baa looba tiiriyo oo ibnu abi shayba bal markaa banu abi shayba abubakr wa cuhmaan walqasim banu muxamed ibnu abi shayba bal markaa intaasi kuwaasna maxay noqdeen waa kuwo loo nisbeeyey awowgood loo nisbeeyey alraabicu qismigii afraad ilaa ajnabiyin man musiba ku loo nisbeeye weeye ilaa ajnabiyin ruux ajnabiya ka ah looba nisbeeye lisababin sabab un oo macnaa ujeedada ruuxan loo nisbeeyo hooyadii maaha awowgii maaha ee waa ruux ajnabiba ka ah ayaa haddana inay hebel la leeyahay ee sabab meesha keentay daraaddeed baaba loogu nisbeeyey kuwaasna maxaa kaga mida wadalika kalmiqdaad ibni camrin ilkindiyi yuqaalu lahu waxaa la yidhaha saxaabigii macruufka ibnu laswadi liannahu isagu kaana wuxuu aha fi xajri fii xijri laswad ibni cabdi yaquusa ninkaa qureysheed ee reer bani zuhraa ee aswad ibnu cabdi yaquus la odhanayay ayuu kafaaradiisa ama dee ximaayadiisu kuba sugnaa kollay oo ninkuu waddankoodiibuu kaba yimi reerkiinta ay degi jireen barhkood baa yidhaha halkaa dee dhiigiyo waxbuu asiibay dee waqtigii jaahiliyada markaasuu isaga xilfi laba galay xijriha kaba cabireene dee inankiisiibuu kaba dhigtay oo tiibuu kuba shuuroobay oo magacii xataa markii dambe udcuhum liaabaahim ay soo degtayna waa ka hadhi waayey waa tan miqdaad ibnu alaswad uu kutubtii uguba sugan yahay ee magaciisu waa miqdaad ibnu camrin markaa nisbadan alaswad ee aabbihi maahay waa ruux ajnabi kaba ah waana arrintaa tabandiga fatabannaahu inankiisuu kaba dhigtay alxasanu bnu dinaarin huwa zawju ummihi nin weeye axad aducafaa kaga mid ah ruwaada raggoodii ducafada ahayd buu kaga mid yahay xasan ibnu dinaar baa la yidhaha dinaarkani aabihii maaha dee awowgiina ma aha hooyadiibuu qabay oo dee markaa nin gurigiisii joogoo soo koriyey oo markaasunbaa loo tiiriyo ina hebe la yidhi huwa zawju ummihi wa abuhu aabihii waasilun oo waxaa la yidhaha ninkan xasan ibnu waasil dinaarkani aabihii maaha waxaana dhacday a'immada qaarkood se imaamkii weynaaya ibnu abi xaatim oo kale ayaa arrinkani tarjamadiisa aljarx watacdiil baa ka qarsoonaatay ama arrintan oo kale iyadana ishtibah walow dee uu kitaab akhtaa lbukhaari leeyahay taariikhdiiso mala aabihii iyo dee uu kaba soo naqliyay in badan oo taariikhdana ay la madbaceeyeen oo aada u tatabuco ee ruux aan khata iyo taagi kaba dhicin ma jirte ninkan buu ka dhigay xasan ibnu dinaar ibnu waasil oo magacii aabihii iyo awowgiibu aabihii geeyey dinaarkan aan shaqo ku lahayna aabuu ugaba dhigay oo wuxuu kaba dhigay waasil inuu awowgii yahay laakiin dinaarku tan waxaa laga mida imaamka shahiirkaee macruufka ibnulmulaqin la yidhaaho oo kale ibnulmulaqin mulaqinkani dee aabihii ma aha mulaqin waxay ka dhigan tahay waa ninkii qur'aanka dadka u laqimayo macallim qur'aan buu ahaa mulaqin oo ardaydiibu u laqinaya oo kale aabihii markuu dhintuu yari kaga dhintay dadkii loo dardaarmay buu kaa mid aha hooyadiina waa guursaday isagii baa loo nisbeeyo ibnulmulaqin baa la yidhi aabihiiba maaha waa imaamka shahiirka ee kutubta aada u badan lehe bal masalan waqtigiisii raggii ugu tasniif badnaaba ah marka amtiladu way iska badnaanaysaa waa ruux sabab kalea looguma tiiriyo النوع الثامن والخمسون نوع سديد كونتونات النسبة التي على خلاف ظاهرها ونسبة إيضو أحسن ظاهر كذا لغا فهمي سيك دوان با معنى ونسبة أما قبيلها النقطة أما موضعها النقطة إيا مكان وكلا وحن لغا فهمي مركا وروح مقلق وكفهمي معها ee waa daahirkeedii wax ka duwan baabay nisbadani tahay bal taas baa iyadana maxalkeedii ama noocan culimada ay uga dejiyeen bal markaa waxaana dee kollay umuurahan ay ugu baraarujiyeen horta bal si xaqaa'iqdii loo ogaado oo ruuxan nisbadiisa ay xaqiiqi tahay iyo nisbadiisu sian la moodayo aanay ahayn si loo kala garto taas bal iyadu waa mid arrin kaloo weyne way kuma jirtaayoo dee ruuxu bal matalan haddii mar iyadoo loo nisbeeyey nisbadan aan daahirka ahayn reer kaluu la degay un dee alfulaniyi la yidhi awqaada qaarkeedna reerkiisii uu isagu kaba dhashay xaqiiqigaa looba nisbeeyo oo kale waxaa dhici karta ruuxu laba nin inuu kala qaato oo kana inuu yahay kana inuu yahay laakiin markuu dee tan ku ogaya nisbadaa hore inaanay daahirkeeda sida laga fahmayo ahayn oo xaqiiqi aanay ahayn tii dhabta ahaydna ay tan tahay ninkii keliyahaabuu u ogaanayaayoo markaa halkan ishtibaah iyo ama tawahum uu maleeyo tacadud meeshii kuma imanayo waana umuuraha dee lagaga badbaadayo garashada umuurahan laba garto marka muxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala ballaqbadan yar dedejinta si aan uga yar gaadhsiiya daqaa'iqda kooban ee hadhee abuu mascuudin albadriyo waa saxaabi macruufa cuqbat bna camrin la ydhaha lam yashhadha dee albadriyo maxaan ka fahmaynaa dagaalkii beder inuu joogay koladuu saxaabi yahay lam yashadaa muu joogin dagaalka fii qowli lakariina culimmada intooda badan qowlkooda weliba ahla siyar ay u badan yihin iyo maqaasin nimankii dee meeshan ay cilmigooda ahayd bal nazalaha meesha uu degay taasaa loogu nisbeeyey lakiin bukhaari iyo muslim iyo rag leh ayaa iyagu waxay qabaan inuu badbeder joogo saasuu baabkan dheere dee jaamica u dhigta magacyadooda ama riwaayaadkooda uu ku ururiya bukhaari saxiixiisa nimankaa badriyiinta axaadiistiisa iyo dee magaciisa waa ku soo arooriyaa oo bal markaa waa muqaabilkii agsariinta sulaymaan utaymiyo waa nin kaloo dee taabiciintii kamid aha sulaymaan ibnu darkhaan laydhaa hore inuuba soo maray oo bal matalan siqaat ruwaad iyo a'immadoodii kaba mid ahaa ninkaas oo kale reer taym baa loo nisbeeyey laysa taymiyan wey nazala fiihim wuu dhex degay oo iyagu la deganaaye laysa minhum taym ka mid ma aha oo ninkan sulaymaan utaymi isagu reerkan kama dhalan ee waxa weeyaan wuu la degay uun ee iyaga ka mid ma aha abu khaalid iddaalaaniyo bani yaziid ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaha isaguna reerkan loo nisbeeyey waa reere nazala fi bani daalaana waa ninka la riwaayadiisa dacfi nooca dacfi uu kuma sugaya xagga xifdigiisa nazala fi bani daalaana reer bani daalaan buu dhex tegey waana batnin min hamdaana daalaankuna waa jirib reer hamdaan kaba mida wa huwa isagu asadiyun waa nin reer bani asada laakiin xataa iyagana kama dhalane waa mawlaahum mawaalidna way noo dambaysaa manaa dad ama aabihii ama isaga ama cidun ayay xorriyadiisa lahaayeen oo markaa ninku markaa carabo maaha ee waa mawaalidii reer bani asadu ibraahim alkhuusiyo bidami lmucjamati wabizaay ibraahimka khus shacab malaha kirmaan iyo meel adigu jidaa degi jiray baa dee khus la odhanayo axaadiista qaarkood bay kaba timi tuqaatiluuna kirmaana wakhusan oo kale laysa min alkhusi qumiyada ama khus lama odhanayo ka mid maaha bal nazala wuxuu degay shicbahu meeshii goshoodii ahayd ama meel ay kaba degi jireenoo isku urursadeen bimakata maka ayuu degay taas baa loogu nisbeeyey isaguna waa nin dacfi ku sugan tahay riwaayadiisa cabdulmalik alcazrami carzamiyo nazala wuxuu degay jabbaanata carzamin xabaalihii reer carzamin buu ag degay ee waana qabiilatu wahiya qabiilatun qabiilo weeye min fasaarata kaba mida bilkufati jabbaanada meesha saxraa way yidhaahaan meesha xabaalahana qaaliban dee meelahaasaa wax lagu aasi jiray jabbaano waa la yidhaah oo dee waa magacyada maqaabirta ay leeyihiin bay kaba mid tahay haddaba ninkan carzam loo nisbeeyey cabdulmelik magaciisa la yidhaahaa reerkan kamuu dhalan carzam la yidhaah oo jilib reer fasaare kaba mida ah ee loo nisbeeyey ee jabbaanadoodii waa meeshii dee maqbaradoodii agaheedii buu degayo markaasaa dee tataa looguba nisbeeyey waana kuufay ahaydba meeshu maxamed ibnu sinaan alcawaqiyo bifatxi awalqaafi oo cayntoo la fatxiyay iyo qaaf baahiliyu waa nin reer baahila reerkaa carbeed nazala waxaanu dhex degay oo uu la degay fi lcawaqati waa batn jilib min cabdilqays waa jilib reer cabdilqays kaa miduu dhex degay markaa cawaqina waa u yimaadaa baahilina waa u yimaadaa baahila waa nisbada xaqiiqiga cawaqina waa xaggaa degaanka uune reerka kama dhalan axmed ibnu yuusuf asulamiyo rawaa waxa wariyo oo canhu xaggiisa wax ka wariya muslimun muslim waa nin dee markaas maxadis oo muslim wax uu kaba wariyo assulamiyuna waxaa daahirkeeda aan kama fahmaynaa reer bani sulaym in loo nisbeeyey huwa isagu azdiyun waa nin azdiya oo kollay haddii za la aqriya haddii siin la aqriyaba markaas siintana la reebo waa azadkii ama qabiilada macruufkayd ee yamaneed waa nin reer azdi ah wa kaanat ummuhu hooyadii waxay ahayd sulamiyatan hooyadii baa reerkaa ka dhalatay reer abti baa loo ahaa haddana sulami waa tan la yidhi wa abu camr ibni nujaydin kadalik muxadis oo dee isaguna muxadisa oo abu camr ibni nujayd la yidhaahaa isaguna saasoo kale weeyo isagu laba mid yahay waayo faina jaddahu fainahu xaafidahu waa ninka walad waladka ama nin uu awow yahay weeye oo ninkan waxaa la yidhaha abu camr ibn junaydkan ismaaciil ibn junayd ibni axmed ibni yuusuf weeye marka axmed ibni yuusuf kaasaa u awoowa isagana assulamiyi baa la ydhaha dee halkaas ku raacay markaa isaguna wa abu cabdiraxmaan assulamiyu suufiyu kadalika waaye bal markaa taas cajaladii abu cabdiraxmaan halkaasaan kaba qaadi doonaa kollay waa isaguna qoladan buu laba mid yaho mid ahaan baa ugu awoowahaa allah subxana wataala